dhalinyaro soomaaliyeed oo ku nool magaalada muqdisho ayaa si bilaasha wax u bara caruurta barakacyaasha ee ku nool kaamamka degmada kaxda ee gobolka banaadir caruurtan oo kasoo jeeda qoysas danyar iyo barakacyaala ayaa helin waxbarashada aas-aasiga kuwaasoo hadda wax lagu bara geed hoostiisa cabdimahad maxamed cabdiwahaab guddoomiyaha dhalinyarada ubax ee waxbara barakacyaasha ayaa ka waramaya waxa ku dhaliyey shaqadan wallaahi waxaan ugu ilaalihi kartaa maalin maalmaha ka mid ah halkan ka tegey waxaan aaday meel miyiga qalimuhu agteeda habeen waxaa jiray maamo ila dardaarantay tiri dardaaranka nebiga waa fududaysateen yani waa yaraysateen waa yareer magaalaa timin cilmigii aqoontii iyo juhdigii waa nasiibaa u yeelateen marka aniga bijinkeyga u weyn waxaa waaye keliya dadkan qaxootiga iyo dadkan masaakiinta maa ilaa reer miyiga inaan gaarno koleyba taasna allah kala tashanayna insha allah magaalada dhexdeeda dadka caseeyaa sida berjiin dadka jooga dhallinyarada joogto qaar ka mid ah halkaas waa imaadaan wax ku bartaan gedjecel sida saybiyan oo kale maamooyin wax lagu baraa jiro magaalada dhexdeeda rabna inaan ka bilaabno haddana ugu joogtid banaankana wax ku qabanona soo ma fahmi marka ardadu waxaa leena jahli meel walba uu yaalo anagoo kula dagaalamayna no wax ugu weyn aan u baahana maanta aan oran karo waxaa waaye annagaad macallimiinteena maanta ma dhahay adduunyaa rabnaa darajaa rabnaa mansab iyo magac iyo maalaan ka rabnaa laakiin ardada aan waxbarna ina furka u sameyna inay helaan iskuulo waayo ardayga jahli waaye waxbarashadu waa malab waa u marinay waa mumuudsaday waxaa jeclaan lahay inuu ka gudbo oo u wareego iskuul yunifoon xirto shanta maalin waxbarto caruurta barakacyaasha ee ku nool magaalada muqdisho ayaan intooda badan helin goobo ay wax ku bartaan